asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu maanta waxaynu u diyaarsannahay inaan qabanno barnaamijkii ama tartan aqooneedkii khamiislaha ahaa ee ka bixi jiray dugsiga hoose dhexe ee jaalisiyaad brimary school sidaa daraaddeed maanta waxaa halkani ku baratami doonaa labada fasal ee saddexaad iyo afaraad faanoole fare kama qodna tartankan wuu socon doonaa sidaa daraaddeed waxaa aayadaha qur-aanka kariimka inooga furfuri doonta iqra iqra maxamed axmed tafadal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعوذوا بشيء إلا بعلمه ولا يعوذوا بشيء إلا ولا يؤوذوا حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم
sadaq allaahu alcadiim allah inoogu anfaco aayadaha qur'aanka aayadaha qur-aanka kariimka ama aayaddaasi qur-aanka kariimka ahayd waxaa intaasi inoo xigi doona ama waxaa inoo furmay tartan aqooneedkii ayaa inoo furmay haddana waxaan sugaynaa labadii arday ee baktinasiibka baktinasiibkaas micnihiisu waxaa weeye qofkii su'aalaha lagu bilaabi lahaa laba arday ayaan ka rabnaa galaas saddexaad galaaska afaraad laba arday ayaan ka rabnaa waxa aan ku bilaabaynaa maadaama aynu nahay ummad islaam ah waxaan ku bilaabaynaa maaddada atarbiya ama maadada diiniga waa yahay waxaa bilaabi doona waxaa bilaabi doona fasalka saddexaad ayaa bilaabi doona su-aashana waxay u dhacaysaa sida tan calaa ayi diin kaana anabiyu sala allahu alayhi wasalam qabla albictha calaa ayi diin kaana anabiyu sala allahu alayhi wasalam qabla albictha
diin illaahi ibraahim calayhi salaam magacaaga sheeka marka ugu horeysa anigoo magacayga cabdimaalig aadan faarax su-aashan jawaabteedaas oo isku dayay waa diin illaahi ibraahim
su-aashaasi waa su'aal sax ah su-aasha xigta waa fasalka afaraad ama alfaslu araabic su-aashana waxay u dhacaysaa sida tan man afdalu lmalaa'ika man afdalu lmalaa'ika man afdalu lmalaa'ika dadka dadka fadhiya waxaan u sheegaynaa codsi maaha waxaan kuu sheegaynaa inaad maxay leedahay aadan fara gashanin labada arday walaalahaaga ah hakala hakala jeclaanay magacaaga saddexaan ka bilaabay
anigoo ah cabdulaahi axmed maxamed su-aashaas jawaabta intaa isku dayo وجبريل عليه السلام
ardaygaasi su-aasha jawaabteeda wuu haleelay waa sax waxaan ku celinaynaa fasalka saddexaad waa isla su'aalaha su'aalihii diiniga ahaa maada kaana maada kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam yusamaa bayna qowmihi aan ku soo celiyo maada kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam yusamaa qowmahu
بسم الله مقعد يا صفية عبد الرحمن إبراهيم أس... سؤال داسكودة الصادق الأمين
mar kale ku soo celi afkaa qabsani way sheegtay laakiin ay- inay- الصادق الأمين
su-aashaas waxa ay ka sheegtay haaf haaf ayay ka sheegtay faa'iidaysi ma lahaa saadiqulamiin wuu ahaa laakiin qoomkiisa waxay u yaqaaneen moxamedul amiin sida buugka ku qoran raacaynaa saadiqulamiin runlowgii la aaminsanaa wuu ahaa laakiin maxaa meesha ku qoran moxamedulamiin buugga fiiri simcu fiiri waay su-aashaas waxay garatay haaf macna haaf iidhig ilaa ilaa kam yanqasimu alkhaariju min asabiileyn kam yanqasimu alkhaariju min asabiileyn waa fasalka afraad su'aal tarbiye ah kam yanqasimu alkhaarij min asabiileyn gambaleelka waa la yeerina maxaa
magacaygu waa cabdulaahi axmed maxamed su-aashaas jawaabta intaan isku dayo waa wahuwa alqubulu alm- almudabiru ar- almudi- almudiiru minhaa nowcan muctaadiya wanaadir
taadiya wanaadir muctaadiya wanaadir
ku soo celi markaan نادر وهو قبل المدبر المدير horta kam من- yanqasimu alkhaarij min asabiileyn maxay u qaybsantaa me- meeqay u qaybsantaa
لبا يقول صدح يقول صدح.
yaa صدح
cod kor u qaad صدح sidee qaybsantaa miya kala sheeg
لبا يقول صدح haye kow نوعا مدير yaa معتاد ونادر muctaad iyo إيه ونادر
ardaygan su-aasha uu isku qasay haaf ayuu ka gartay haaf okay su-aasha hore kuwa idhex gal macnaa kuwa idhex gal ana afka inta kala hor u qaadin. haye een su-aasha ho- een waxay ahayd kam yanqasimu alkhaarij min asabiilayn waxay ahayd yanqasimu alkhaarij min asabiilayn ilaa qismayn waa naadir kalmudiy walwaadi ومعتاد وكالبول والغايد واي واي هاي سؤالها سؤال شحكته يا بلاوي وساينس فصل كاس الدحات سدحات سمان شيك noocyada carrada kalena sheeg sheeg noocyada carra- carrada kala sheeg marka waa imisa waay waa imisa noocyada carrada kala sheeg haddana waa imisa noocyada carrada kala sheeg soo daahin soco
saddex waay caro dhoobo caro madow caro bacaad
carro dhoobo carro madow caro bacaad carro bacaad waa jawaabtaasi waa jawaab sax ah yaa ku xigo fasalka afaraad soo maaha afaraad waa su- su-aashaas su-aal u dhiganta waaye kow laba saddex waa imisa lakabyada carrada kala sheeg waa imisa lakabyada carrada kala sheeg waa imisa lakabyada carrada kala sheeg waa lagu dhigi waa lagu dhigi waa lagu dhigi shibdhe waxaas lagaama yeeli waa lagu dhigay soco waa lagu dhigay su-aal lagu dhigaa lagu weydiinaya wax kale laguma weydiinayo Een, ardayda Adiga tusaale. Tacali. Macala shacabka iyo macala jakis waa gaari doonaa inaad meesha fadhiisataan laakiin inta ka horeysa waxaa idinka codsanaha inaad meesha tagtaan ajarkisna waa inuu a- wiilasha tagaa macalashiicabtana gabdhaha xaggooda ha yaalo qaybsamaa jirka cayayaanka kala sheeg inta noo wada kala sheeg ya idinku waay magaca saddexan haddee waa hilmaanta hadda sheeg
magacaygu oo yahay fartuun yuusuf aarax haddaan su-aashaas jawaabteeda isku dayo ma- madax saab ubuc
jawaabtaas waa sax saddexaad okay okay okay saddexaad taageerayaashiisa way badan yihiin miya waaya su-aashan waa su-aal saynis ah fasalka afaraad sheeg noocyada nafaqooyinka kala sheeg waa imisa noocyada nafaqooyinka magacowna magaca magacooda sheeg
بسم الله أنيقو أحمد محمد عداوي هدان سؤالي جوابتي اسكو دايوا بروتين كربونهيدرات دفن معدن فيتامين
jawaabtaas waa jawaabta ay ka jawaabeen fasalka afaraad waa jawaab sax ah waayahay yawaalke waxaan waxaa inoo wixii doono maaddada carabiga ayaa inoo xigi doonta waxaan ku wareejinayaa maamulka ku-xigeenka sheekh cabda iskoolka jaalisiyaad ee sheekh cabda ayaan ku wareejinayaa Een, qabso hooye sawir la hadale horta hadda hadale waay.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان ان شاء الله تعالى سؤالها سيده تن اي ودعيان فصلك وحان كبلاوي افراد افراد دغه فر fasalka cafwan fasalka saddexaad ayaan ku bilaabayaa sida nidaamka uu ahaa horey loo jideeyey fasalka saddexaad dhigaha fur aad iyo aad u dhegayso maa hiya xawaasu alkhams maa hiya alxawaas alkhams maa hiya xawaas alkhams ayagaa soo istaagaya faraha. fiir magacaaga saddexan iskuulka aad dhigato iyo fasalkaada intaa sheeg
بسم الله مقعي وصفية عبد الرحمن إبراهيم س- فصل كسدحات سكول كجالسيات هذا سؤال شن اسكو دايوا ال- السمع الأنف البصر الش... اللسان ال... اللسان
gabadhaasi shanta xawaas waxay ka sheegtay afar bay ka sheegtay hal baa dhiman marka sidii oo loo qori lahaa waxay la siin lahaa guddiga guddiga hal baan siinaynaa soo maahan haye su-aashaa jawaabteeda waa sax buuqa ha la yareeyo Een, waxaan u baaqayaa fasalka saddexaad hal haba dhammaystiran sii haaf ma ahan afar bay sheegtay hal baa ka dhiman af sii sii hal hal hal sii Een, waxaan u baaqayaa fasalka saddexaad fasalka waxaan u baaqa ee saddexaadaan u baaqayaa macnaha su'aalaha waa la israxsiinaya soo maahan maamule su'aalaha soo isma raacsiinayo hal fasal soo isma raac soo isgelinaya waayahay fasalka afraadaan u baaqayaa fasalka afraad dhegaha fur udkur aayata alqur'aaniya taxuhu almuslimiina cala alxilmi wa daqdu annafsi udkur alaayata alqur'aaniya تحث المسلمين على الحلم وضغط النفس
بسم الله أنيقو مقعيق أحمد محمد عداوي هدان سؤاشي جوابتي اسكو دايوا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين القيظ والعافين على الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم
ardaygaas su-aasha jawaabteeda si sax ah ayuu uga jawaabay haddana een, wuxuu aad i- waxaan aad ugu mahad celinaynaa sida halaaziga ah iyo tajwiidka ku dhexan aayadda u akhriyey aad u mahadsan tahay waxaan een, waayahay waxaan u baaqayaa fasalka saddexaad saddexaad dhigaa fur saddexaad diyaargaroow yaan lagaa badinin dhulka yaan lagugu jiidin maa hiya alxasharaat allatii tusawahu maradu tayfuud maa hiya xasharaat alladii tusawahu maradu tayfuud
مقعي وصفية هذا سؤال اسكو دايوا الدواب السرارير
maxaa tiri ku celi الدواب السرارير
asaraariir wadubaab oo macnahoodu yahay daqsiga iyo waa waxyaalaha cayayaankaasi cudurrada halista keena weeye marka een su-aashaa jawaabteeda waa sax waxaa inoo horay immika waxaan u baaqayaa fasalka afaraad dhigaha fur dhigaha fur udkur fasalka afaraad udkur xadiiثan taxuhu almuslimiin calaa laddi الnafsi wاlxilmi marka hore aayad bay ahayd fasalka afaraad alfaslu raabic istamacu istamicu udkur xadiiثan taxuhu almuslimiin calaa laddi الnafsi wاlxilmi
أنيقو عبد الله أحمد محمد وأشهد جاوبت أنت أسكتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيني لا تغضب رددك مرة لا تغضب
ardaygaas su-aasha jawaabta uu ka jawaabay si sax ah ayuu uga jawaabay Een, fasalka afaraad iyo saddexaad su'aalihii aan ugu talagalay maamul ku-xigeenka jaalisiyaad sheekh cabdi cabdi cabdisalaam maclinkiina intaa ayaa inooga dhammaatay weela liqaayin aakar xataa dalika alxiin natrukum fii ricaayat illahi waamaanatikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakatu
booska adegis adegis su'aalaha aadi doon waa yahay n waxaa si yaabsami leh inoogu socda tartankeennii khamiislaha ahaa ee aqoon isweydaarsiga tartanka maanta wuxuu u dhexeeyaa bawsii dheh waxaa si absami leh noogu socda tartankeennii khamiislaha ahaa oo maanta uu dhex marayey ama ku baratamayey fasalka afaraad iyo saddexaad sidaa daraaddeed waxaynu dhex maquuranaynaa qaybtii ugu adkeed ayaan ayaan maxay ahayday dhex maraynaa sidaa daraaddeed waxaa haddana su'aalihii aan isoo weydiinay waxaa inoo xigi doona maaddada cilmiga bulshada ama social studiga waxaan ku soo dhowaynayaa macallinka maaddada ee macallin xasan maxamed xuseen soo dhowow tafadal
asalaamu calaykum waa mahadsan yahay maamulaha iskuulka jaalisiyaad ee macalin sid cali waxaan ku bilaabayaa fasalka saddexaad okay su-aasha ugu horeyso waxaan qeexaya waxa aan qeexayaa waxa loo yaqaano baahida qoyska waxa aan qeexayaa waxa loo yaqaano baahida qoyska fasalka saddexaad ama qeex waxa loo yaqaano baahida qoyska Meysan ya. Ya. Meysan soma.
waqti male ah waqtigu male su'aalahan Meysan soma.
maxaa in xisaab miyaa ha ma hayaan Okay, fasalka saddexaad su-aashaas way garan waayeen. Waxaan u gudbaynaa fasalka afaraad.
Maalin. Jawaabtan sii.
Okay. Okay. Qeex baa lagu dhahay waxa loo yaqaan baahida qoyska. Waa wax kasta oo ay u baahan yihiin dadka ku nool guriga oo laga maarmaan u ah noloshooda sida cuntada, biyaha, daawada, dharka iyo waxbarashada waa ka mid baahida qoyska. Okay, su-aasha xigta waxaa iskale fasalka afraad. Waa maxay hoos u dhaca deegaanka? Waa maxay hoos u dhaca deegaanka?
بسم الله أنا عبد الله آدم فارح سؤال جوابت دسكو ديوا waxaa lagu tilmaami karaa hoos u dhaca deegaanka markuu ku yimaado deegaanka aan ku nool wasaqowga iyo nabaadguur sida in la haleeyo khayraadka dabiiciga ah ee uu leeyahay deegaanka oo ay ugu horeyso hawada dhirta carrada iyo xayawaan ku dhex nool deegaanka
okay ardaygaas si sax ayuu ugu jawaabay su-aashaas okay su-aasha xigta waxaa iskale fasalka saddexaad imise ayuu imise ayaa lagu qiyaasaa dhulbeereedka soomaaliyeed imise ayaa lagu qiyaasaa dhulbeereedka soomaaliyeed imise ayaa lagu qiyaasaa dhulbeereedka soomaaliyeed
Ha isku hadlin
yah ma garanaysan sooma imise ayaa lagu qiyaasaa dhulbeereedka soomaaliyeed imise ayaa lagu qiyaasaa dhulbeereedka soomaaliyeed maya maya baaxadda ma aha baaxadda ma aha waa dhulbeereedka soomaaliyeed haye maysaan okay fasalka saddexaad su-aashaas jawaabteed way garan waayeen sidaa awgeed waa waan ka jawaabaynaa dhegaysta waxaa lagu qiyaasaa dhulbeereedka dalkeena markiis
okay macalin macalin waxaan Ay.
kaa codsanaynaa ay inaad ardayda su-aasha jawaabteeda u bandhigtid okay eh, waxaan ka codsanayaa hal arday oo saddexaad ka tirsan haddii uu yaqaano su-aashaas jawaabteeda inuu isku dayo ardayda saddexaadka hataa fasalka afraad oo daawadayaasha dadka qeyb- eh, daawadayaasha way way ka jawaabi karaan afraad ardayda kale afraadka imise ayaa lagu qiyaasaa dhulbeereedka soomaaliyeed haye xataa shanaad way isku dayi karaan
waa waa lasoo istaag maxaa waxaa lagu qiyaas anigoo ah magacayga cayni maxamed cadaaw su-aashan isku day waxaa waxaa lagu qiyaasaa labo kuwa waraab iyo kuwa reeb roob
okay gabadhaas way dadaashay laakiin jawaabtu sax ma ahan ee qof kale laba laba bes
anigoo anigoo ah cabdiraxmaan sheekh cali hadda su-aashaas jawaabteeda isku day waa kumanaal higtar
okay wuu dadaalay ardaygaas laakiin jawaabtu sax ma aha okay dhegayso waxaa lagu qiyaasaa dhulbeereedka dalkeena markii siddeed meelood loo qaybiyo meel ahaan dhulka soomaaliya in ay tahay dhul wax soo saarka ku habboon oo la beeri karo waana dhul beereed qiimo badan okay su-aasha ugu dambaysa cilmiga bulshada fasalka afraad ayaan u yeerayaa fasalka afraad ayaan u yeerayaa sheeg halka uu dhaco halka uu dhaco dhulka guban loo yaqaan sheeg halka uu dhaco dhulka guban loo yaqaan sheeg halka uu dhaco dhulka guban loo yaqaan
bismillaah anigoo ah magacayga fahme aadan cali kana socota fasalka afraad baan isku daya su-aashaas deegaanada deegaanada loo yaqaano guban waa deegaanada xeebaha kulaala ama dhaca ee u dhexeeya buulaleyda golis iyo gacanka cadmeed ayaa loo yaqaanaa guban
okay jawaab su- eh, gabadhaas jawaab su-aasha ay ka bixiso waa mid sax ah okay su-aalihii afraad eh, su-aalihii cilmiga bulshada halkaasay ku idlaadeen waxaan ku wareejinayaa maamulaha
waa mahadsan yahay macalin xasan maxamed xuseen aad u mahadsan yahay macalaa jakis Een, waxaan codsanaynaa ardayda inay aamusaan waayahay waxaa xigi doona macali axmed ama macallinka ingiliiska ee dugsiga hoose dhexe ee jaalisiyaad waxaan ku soo dhowaynaynaa macalin axmed cabdi oo su'aalo ingiliis ah noo soo jeedin doono ardada weydiin doono ninka soomaaliga
anoo magacayga axmed anoo magacayga axmed cabdalle axmed haddaad su-aasha jawaabta isku day waa haddii haddii ere haddee ku bila haddii aysan ka bilaban erey su-aaleed waxaa lagu xireeyaa calaamadda joogsiga
okay ardaygaas jawaabta uu bixiyey waa mid sax ah aa fasalka saddexaad saddexaad waa okay su-aasha labaad oo ama su-aasha xigta waxaan weydiinayaa fasalka afraad baruhu maxaa uu taraa ardaydiisa baruhu maxaa uu taraa ardaydiisa baruhu maxaa uu taraa ardaydiisa baruhu maxaa uu taraa ardaydiisa baruhu maxaa uu taraa ardaydiisa
aniga oo cabdullaahi axmed maxamed su-aashaas jawaabteeda isku daro baruu maskaxdeena ayuu ko- ay- ayuu koriyaa kuna beeraa fikrimo caafimaad qaba oo ku salaysan dhaqanka islaamka Dhaqan- dhaqanka islaamka baruuna
okay ardaygaas jawaabta uu bixiyey waa mid saxa fasalka afraad soomaali okay su-aasha xigta waxaan weydiinayaa fasalka saddexaad waana soomaali goormo ayaa la adeegsadaa calaamadda layaabka goormo ayaa la adeegsadaa calaamadda layaabka goormo ayaa la adeegsadaa calaamadda layaabka goormo ayaa la adeegsadaa calaamadda layaabka
haddii anigoo magacayga axmed cabdalle ah anigoo magacayga axmed cabdalle axmed haddaad su-aasha jawaabta isku day waa haddii ere ere ereyada had- haddii ay muujinayso haddii ay muujinayso dareen lama filaan ama xoogan waxaa lagu xoreeyaa calaamadda le haddii dareen lama filaan ama xoogan ha ka bilaabato erey su-aaleed ama aysan ka bilaabin waxaa lagu xoreeyaa calaamadda layaabka
okay ardaygaas jawaabta uu ka bixiyey waa mid sax ah okay su-aasha ugu dambaysa maadada soomaaliga waxaan weydiinayaa fasalka afraad waa maxay cinwaan waa maxay cinwaan waa maxay cinwaan
aniga oo cabdullaahi axmed maxamed ja- su-aashaas jawaabteeda isku daro ciwaan waa magaca qofka aad u dureysay waraaqda meesha uu ku nool yahay ama laga helo
okay ardaygaas jawaabta uu bixiyey waa mid sax ah Hal- haddana waxaan ku wareejinayaa maamulaha fasalka eh, iskuulka jaalisiyaad
waa mahadsan tahay macalin xasan Een, waayahay waxaan gudagelaynaa su'aalihii su'aalihii waayahay su'aalihii xisaabta ayaan gelaynaa oo ah maadadii u dambaysay ee tartankeenna ma y maqlaysaan ma y maqlaysaan waayahay xogoo a- awood uu leeyahay saan dheh saas dheh aa. okay su-aashii yaa lagu bilaabaay yaa lagu bilaabaay maasha allah way la socotaan su-aasha koowaad waa su'aal isugeyn ah waa su'aal isugeyn ah waa su'aal xisaab isugeyn ah cafwan waana mas'alo mas'alo waa taqaanin samaha waana mas'alo waxaan rabaa marka arday maya maya maya fadhiiso fadhiiso horta fadhiiso ardayga hal arday soo istaaji waayo xagga istaag xagga istaag bakhaar qalin warqad soo qaada warqadii qalin soo qaada warqadna sii ama gacantaada ku qoro warqadaada kula jiro okay bakhaar ayaa waxaa yaalay hay dhegeysi ah fiirso bakhaar ayaa waxaa yaalay maqlaysaa lix kun siddeed boqol labaatan iyo afar kartoon lix kun siddeed boqol aamusnaantu aamusnaantu waa hiil waana dahab maba laga faa'iidaysanaaye maxaa nadiif ulqora horta waaye macallimiinay kuwa hadlaayo banaanka noogu saara gacan bira ku qabta waayahay bakhaar ayaa waxaa yaalay lix kun s buug sii ha warqad sii xag ku qor haa sii bakhaar ayaa waxaa ma u sheegi kartid yaa bakhaar ayaa waxaa yaalay lix kun siddeed boqol labaatan iyo afar kartoon oo caano ah ma qortay laba kun saddex boqol soddon iyo shan kartoon oo kale ayaa lagu daray laba kun saddex boqol soddon iyo shan kartoon oo kale ayaa lagu daray waa imisa tirada war inta xisaab intaa la imaan weeyaa yaa la- see loo qisha horta tadcisha tahay macana kuwa ii kala fiir hawsha hawshan watahay waa imisa tirada isku darso aye aye waa imisa
afar kun afar boqol sideedan iyo sagaal afar kun afar boqol sideedan iyo sagaal afar kun afar boqol sideetan iyo sagaal sideetan iyo sagaal waxaan ku qoray maxay ahaayeen sheeg wax ku dartay
lix kun sideed boqol labaatan iyo afar lagu lagu daray lagu daray
laba laba kun saddex boqol soddon iyo shan Waxa- waxaa noqday afar afar kun afar boqol sideedan iyo sagaal
een ardaygaasi jawaabta uu bixiyey ma ahan mid sax ah ardayda kale yaa ka faa'iidaysanaay yaa ka faa'iidaysanaay soo kac adi kaale waa lagaa horreeyaa ka shaqey haye inta u shaqey meeqa sheegtay meeqa waay toban iyo kow kun saddex boqol toban iyo saddex saddex boqol toban iyo saddex In- xagga sare. okay ardaygaas ugu dadaalay ma garan waayahay su-aasha xigta waa fas ma ka faa'iidaysanaysaa ho ka faa'iidaysay wowa imaadeed maceliya wowa imaad ajo daabe waa lix siddeed laba afar laba saddex saddex shan Boos deh. Ah. Hooskaas gey.
sagaal kun boqol kun waa kana sagaal kun boqol konton iyo sagaal boqol konton iyo sagaal
Een howl kala furaysan. Hawshan waa dhammaan laheedba. Boos deh. waxyaaba in- waxyaaba qaadka ka jardhaya dhagaysi jardhaya shacabta waxaan way dhammaadeen laba xaba harsaneed inaan sabarnay ahayd macnaha in la iska daba shaqeeyo ma fiicna ma fiicna waayo waxaan dho iga jardhe ma fiicna iga jid- ku jar- jar hadhow jardhe waa dhamaynayna iska dhamaynayna hadday ku laadeen adima adima adima ku yeel baa akademi noqdaniyow waayo su-aashu waa su-aal afraad ah oo su- ah, su- ah, su-aashu waa su-aal xisaab ah fasalka afraad xasan waxa uu haystay shan milyan laba boqol qof soo istaaji horta qof soo istaaji horta qof soo istaaji buugna soo qaado xasan wa- waxa uu haystay xasan waxa uu haystay shan milyan laba boqol iyo konton kun oo shilin shan milyan laba boqol iyo konton kun oo shilin shan milyan laba boqol iyo konton kun oo shilin ma dhahday walaalkii waxa uu siiyey saddex boqol iyo afartan kun oo shilin walaalkii waxa uu siiyey saddex boqol iyo afartan kun oo shilin ma tidhi imise shilin ayaa u soo hartay imise shilin ayaa u soo hartay meeqaa u soo hartay afar kun sagaal boqol iyo toban afar kun iyo sagaal boqol iyo toban
jawaabtaas ma ahan jawaab sax ah waaya faa'iido ma jirto waayahay arday kale soo istaaji arday kale keen shan boqol soddon iyo toddobo lagu dhuftay saddex buug soo sii buuggii aawe war buuggii hadda la isticmaala aawe kee buuggaas Oh. shan boqol shan boqol soddon iyo toddobo lagu dhuftay toddobo soddon iyo toddobo qalinkiisii haa lagu dhuftay toddobo wah hal hal siddii shan dheh ka baxtan maraade hal eber sagaal shan haa shan milyan laba boqol iyo konton konton laba konton kun su-aashaasi waa qalad waa su-aal qalad ah si xisaab haaf male guddiga ayaa ila qabsaday haaf ma lahan sidaas daraaddeed su-aashu waa qalad halkaasi joog joog taga taga baa idinka halkaasi waxaa inoogu soo xirmay tartankeennii khamiislaha ahaa ee u dhexeeyey fasallada afaraad iyo saddexaad sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddana waxaan ku soo dhowaynayaa guddigii een, tartanka iyo na- iyo bixintii natiijada sidaas daraaddeed waxaan ku wareejinayaa macallin aadan xaaji daa'uud sukane gacalka magaalada ku soo dhowaada
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan ardada ka soo qayb gashay tartanka barnaamijkii xiisaha lahaa ee khamiis weliba uu ka qabsoomi jiray fas ah, dugsiyada ah, dugsigeennan hoose dhexe ee jaalasiyaad saakay oo taariikhdu ahayd oo saakay oo maalin khamiis ahayd taariikhduna ay ku beegnayd laba iyo- ah, ah, labaatan iyo afar koob iyo to- bishii koob iyo tobnaad laba kun iyo labaatan iyo labo waxaa eh, eh, muxuu ahay ka qabsoomay dugsiga hoose dhexe tartankii kedis wareeggiisii koowaad kulankiisii labaad oo ay ku baratamahayeen labada fasal oo kale ah fasalka afraad iyo saddexaad labada labada kooxoodba waxaan u soo jeedinayaa mahadcelin ballaadhan iyagoo isu soo diyaariyey u soona tafaxaytay habkii ay ku badin lahaayeen laakiin soomaalida waxay tidhaahdaa gari laba ruux uma kala go'do ama kama qosisho kama qosishiiso sidaa daraaddeed tartankii wuxuu u dhacay si heer sare ah oo aad iyo aad xamaasad u lahayd halka ay ardada kale ee taageerayaashooda ah labada dhanba ay iyaguna sacabka hee ugu sara qaadahayeen waa yahay haddana guntii iyo gebagabadii iyo natiijada ayaynu maraynaa eh, tartan aqooneedkii maanta iyo sida uu ku gebagaboobay Eh, fasalka afraad haddii aan ku hormaro dhegaystayaasha waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo inay isweydiiyaan fasalka afraad iyo saddexaad fasallo isu dhigmaba ma ahee siday u tartamayaan taasi waxaan idinkaga shaafinaynaa mid waliba waxaa la weydiinahayaa qaabkii uu wax u soo bartay iyo daruustiisii wax kaloo lagu imtixaamahaya ama la weydiinahaya tartanka ma laha sidaa daraaddeed yaa badiyey marka lagu yidhaahdo yaa ku badiyey xagga aqoonta fasalkiisa iska celinta maadooyinka iyo la socodka macallimiinta fasalkee ku badiyey weeye macnaha macnaheedu waa saas sidaa daraaddeed taasi halkaasaan idinkaga shaafinaya ee fasalka afraad haddii aan ku bilaabo barnaamijka waxaa lagu bilaabay fasalka saddexaad ha yeeshee waxaan ku hormaraynaa fasalka ugu sarreeya labada fasal fasalka afraad ah ee labo ba- ah, waxaa lagu tartamay tarbiyo ayaa ugu horreysay maaddada tarbiyada Eh, maaddada tarbiyada labadii su'aalood ay ka lahaayeen mid si saxa ayay uga jawaabeen midda kalena waxa ay ka keensadeen haaf sidaa daraaddeed halkaasi waxaa ka raacday saddex dhibcood saynis baa yimid sidoo kale saynis su'aashii koowaad marka la weydiiyey waa ay ka jawaabeen laakiin haaf ayay noqotay tan kalena labadii dhibcood si toosay u keensadeen halkaana saddex dhibcood bay ku hena carabigana sidoo kale labadaba waxay ugu jawaabeen sidii uu ugu dhigay macallinkiisii Ah, cilmiga bulshada sidoo kale sidii ay loogu dhigay ayay ugu jawaabeen english sidoo kale sidii loogu dhigay bay ugu jawaabeen labadii su'aalood ee laga weydiiyeyba soomaali sidii oo kale ugu jawaabeen labadii su'aalood ee laga weydiiyeyba xisaab halka ay kaga keeneen eber eber eber halkaasi waxa ay ku qaateen fasalka afraad labaatan iyo laba dhibcood Ah, fasalka saddexaad haddaan u gudbo tartankii dhexmaray saakay waxa uu u dhacay sida tan Eh, tarbiyada waxay ahayd laba su'aalood ayaa laga weydiiyey su'aashii ugu horreysay sidii loogu talagalay bay ugu jawaabeen su'aashii labaadna markii loo yimid hal ayay ka heleen dhibic sidaa daraaddeed saddex dhibcood bay halkaa ka qaateen oo tarbiyada ah sayniskana labadii su'aalooda laga weydiiyey fasalka saddexaad si saxa ayay uga jawaabeen carabiga si saxa ayay uga jawaabeen labadii su'aalooda laga weydiiyeyba cilmiga bulshada waxba ukumay ku keeneen labadii su'aaloodba laba ukun bay laba ukun bay heleen ukuntu waa eber dhegayste raalliga ahow ingiliishka waxa ay ku keeneen labadii su'aaloodba sidii loogu talagalay ayay kaga jawaabeen macallinkii wejiga ayay ka saareen su'aalihii jawaabahooga soomaali sidoo kale wejiga ayay ka saareen labadii su'aaloodba waa fasalka saddexaad ee ogow xisaab n- eber ayay ka keeneen su'aashii koowaadoo la weydiiyey su'aashii labaadna si saxa ayay uga jawaabeen halkaasna waxa ay kala carareen kow iyo labaatan dhibcood Eh, waxaan haddana waxaan haddana natiijada ku dhawaaqideedii eh, guushu waxa ay raacday fasalka afraad oo ku badi oo ku badiyey hal dhibic insha allahu tacaalaa waa isu soo noqod oo xiise leh isu soo noqod dambe oo xiise leh iyo kulankeenii saddexaad haddii ilaahay yidhaahdo insha allahu tacaala waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo nooli kulanta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu